بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل شروط الوضوء عشرة ay haadaa kani faslun wuxuu fasal u yahay shuruudu lwuduu weysaqaadka shuruudeeda casharatun toban wey al-islaamu islaamnimo qofka inuu islaam yahay markuu weyse qaadanayo qofku inuu islaam yahay sababtaa waxay yidhahdeen culimmadu lianna alkaafira laysa ahlan lilcibaada sababtoo ah qofka gaalka ah ehel uma aha cibaado weysaqaadkana sidiisa waa cibaado salaadii waa cibaado nin gaal ah ma weys qaadanaya maya sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisa markuu u dhawaaqay oo weysada uu amrayay wuxuu ugu dhawaaqay bismi liimaan iimaanka magaciisa ugu dhawaaqay ka qowlihi tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa wuxuu yihi ilaahay subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu walianna allaha iyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu yidhi markuu u dhawaaqayo addoommadiisa mu'miniinta ah wuxuu ugu dhawaaqay bismi liimaan sababtoo ah yaa ayuha aladiina kafaruu lama dhihin maxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alli rasuul rumeeyiyow ali kuwa ehelka wa kuwa wixii laga rabay rumeeyo oo iimaanka iyo islaam oo dhan wixii laga rabay kuwa rumeeyiyow idaa qumtum ila salaa ay idaa aradtum alqiyaama ila salaa haddii aada doontaan inaad u istaagtaan salaad xaggeeda faqsiluu wujuhakum jidin dhaqa lama dhihin yaa ayuha aladiina kafaruu kuwa gaaloowiyow lama dhihin sababtoo a gaal weyse lagama rabo qofka laga rabo marka waa maxay qof islaamnimo iyo iimaan uu ku dheehan yahay qofka inuu islaam yahay markuu weyse qaadanayo waa shardi ka mid ah min shuruudi lwuduu weyse qaadka shuruudiisa ka mid ah watamyiizu qofka inuu wax kala sooci karo tamyiiz tamyiiz waxaa laga wadaa qofka inuu wax kala sooci karo cunugan yariiska haddii la yidhaha weyse qaado kee marka uu cunug yar goormo weyse qaadanayaa wuxuu weyse qaadanayaa markii wax uu kala sooci karo qofkan cunugan yarka uu inuu kala sooci karo dab iyo timir wuu inuu kala sooci karaa laakiin hadduuba leeyahay wuu yaryahay weyse qaadaa la dhahay laakiin dab iyo timir ma kala sooci karo timirtii wuxuu leeyahay dab dabna wuxuu ku leeyahy waa timir cunugaasoo kale weyse qaad miyaa waajib ku ah weyse qaad waajibku maaha nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey cunuga yar goorma uu dukanayaa goormuu dukanayaa cunuga yar markaasuu yihi nebi sala allahu alayh wasalam idaa carafa shimaalahu min yamiinihi waa haddii uu ka garta bidixdiisa midigtiis yacnii bidixdaada aaway inuu bidixda sheegi karo midigtaada aaway inuu waatana dhihi karo laakiin hadduusan kala sooci karin gacantiisa bidix iyo gacantiisa midig de cunugaas salaad lagama rabo wax kala sooc waxaa la rabaa qofku marka inuu tamyiiz uu leeyahay cunuga oo inuu wax kala sooci karo aa la rabaa waa shardi labaad ee ka mid ah min shuruudi lwuduu weysaqaadka shuruudiis wannaqaa-u iyo in laga nadiif noqdo in laga nadiif noqdo wey canilxaydi dhiigga caadada canilxayd iyo wannifaas nifaaska iyo xayd xalayaa soo marnay soo maha wannaqaa-u iyo in laga nadiif noqdo canilxaydi xaydka waa dhiigga caadada dumarka ka yimaado wey sidoo kale wannifaas iyo nifaaskana in laga daahirnaado oo laga nadiif noqdo nifaaskuna waa sheegnay markii bacdalwilaada dhalmada kadib waxaa imaanayo markii gabadha ee dhasho ee xoogaa ay joogto dhiigga imaana ilaa afartan habeen ilaa afartan maalin meelaha soconaya ayaa la yihahdaa nifaas waa in nifaasna uusan jirin sidoo kale xayd iyo caadadana waa inaysan jirin laakiin haddii caado ama ee joogto yacnii wax kasta hadda aan kusoo marayno shuruud ulwuduu waxa weeye cagsigeeda lama ogolo tusaalaan hadda meeqa arrinoo soo fasirnay saddex shardiyaa soo fasirnay soo maa saddexdaa shardi cagsigeeda idin tusayaa alislaamu qofku inuu islaam yahay gaal weyse ma laga rabaa lagama rabo sidoo kale atamyiiz qofka inuu wax kala sooci karo qofka hadduusan wax kala sooci karin weyse maa laga rabaa lagama rabo wannaqaa-u can ilxayd wannifaas baa la yidhi waa in laga nadiif noqdo dhiigga caadada iyo nifaaska gabar caado u joogto salaad maa laga rabaa lagama rabo sidoo kale nifaas gabar u joogo salaad miyaa laga rabaa lagama rabo weeye sidoo kale soon xataa lagama rabo laakiin way soo qalaynaysaa soonka ogow maalmaheeda tirsanaysaa soonka way soo qalaynaysaa laakiin salaad ma soo qalaynayso fadalika nuqsaanu diiniha oo yiri nebi sal alay wasalam arrinkaasi waa diinka ay ka nuqsaansan tahay gabdhaha maa ra-aytu min naaqisaati caqlin wadiin taasuu yiri nebi sal alay wasalam maanan arag buu yiri wax ka nuqsaansan xagga caqliga iyo xagga diinka waa dumarka diinkoodana waa naaqis caqligoodana waa naaqis dumarka wey marka diinkooda wuxuu naaqis ku yahay salaadii laga rabay ee joojinaysaa soonkii laga rabay ee joojinaysaa goormee waa markay u timaado caadada ama nifaas markuu u yimaado iyo wa camaa yamnacu wusuula almaa'i ila albashara iyo wixii diiday waa shardiga waa shardiga afaraad wa camaa i kii xaggiisa yamnacu diidaya wusuula almaa'i biyihii inuu gaaro ila albasharati jirka qofkan wuu weyse qaadanayaa soo maaha laakiin markuu weyse qaadanaya jirkiisaba bacaa ku jirto biyo ma gaar ninka gacantii inuu dhaqan rabay bacaa ku jirtaba haddii bac ku jirto gacan baca ku jirto ma la dhaqi karaa lama dhaqi karo waa in laabudda ee tahay jirka la dhaqaayo inuu kamaran yahay wax kasta oo diidaya biyaha inuu gaaro mala fahmi hadda wa an laa yakuuna shardiga shanaad wa an laa yakuuna wa inuusan ahaan cala alcudwi xibinta dusheeda xibinta la dhaqayo haddii wejiga tahay haddii lugaha tahay sidoo kale hadduu madaxa yahay haddii uu yahay gacmaha hadday yihiin wa inaysan ahaanin cala alcudwi xibinta weyseqaadka la dhaqayo maa shay wuu inuusan ahaan oo yugayiru bedelaya almaa-a biyaha bedelaya gacantiisa qofkaa waa inuusan lahayn wax biyaha bedela biyaha soo midib ma laha cadaan soo maha biyaha haddii matalan tusaalahaan gacantaada oo aad dhaqaysa hadduu rinji marsan yahay tusaalahaan nuuriyaa marsan matalan waa inaysan nuuriyo lahayn markaa weyse qaadanaysid gacantaaga waa inaysan nuuriyo lahayn waa inaysan wax biyaha bedelayo waa inuusan ku aalin biyaha gacanta ama xibinta la dhaqaayo haddii biyaha uu bedelo waxa gacanta ku yaalo weysadaada ma ansixayso wey sababtoo ah biyaha bedelan shay ma daahi kar ma daahiri karo sidoo kale man lagu magacaabi karo biyo mudlaqa ah lagu magacaabi karo tusaale ahaan biyaha cabitaanka biyaha waa soo sheegnay ilaa afar qaybood oo shaaficiyadu u qeybiyaan daahirun mudahirun daahirun gayru mudahir daahirun mudahirun makruuhun isticmaalu wahuwa almaa lmushamas iyo biyo najaasaha intaas u qaybiyaan biyo wax daahiriyo biyo daahir ah sidoo kale wax daahiriyo waa almaa lmudlaq sidoo kale biyo daahir ah laakiin waxba aan daahirinayn sida tusaalaan almaa lmutagayir biyaha bedelan cabitaankoo kale biyaha cabitaanka la qasayo soo waxa ma aha biyo bedelan soo maa biyaha waa la bedelay soo maa tusaalaan cabitaanka waa jaalle biyihii nadiifkaa markii cabitaanka lagu shubay wuu isbedelay markuu isbedelo biyahaas najaasaba miyaan leen lacabi ma miyaan leena may waa najaaso laakiin lagu weyse qaadan karaa maya lianna almaaa almutagayir laa laa yadhuru shay-a biyaha oo yacni bedelan midabkiisa uu doorsoon yahay ma ma daahiri karo shay ma daahiri karo mana lagu magacaabi karo maa u mudlaq sababtoo ah biyaha maa u mudlaq biyo lasii daayey oo aan qeyd saarnayn laakiin biyaha cabitaanka soo waxa allah sooma biyo cabitaan waa kan allah sooma biyo cabitaan waa laakiin biyaha tubada tubada markii biyo lagu soo shubo qayid miyaa la saara kan waa biyo alle soo maha waa lasii daaynaya laakiin haddii biyaha midib oo leeh tusaalahaan matalan garaafadaha cabitaanka lagu cabo oo cabitaan ku jiro aragtay markaasaa waxaa leedahay biyahan waa biyo cabitaana ma dhihi kartid biyo keliya waa ma dhihi kartid maxaa leedahay biyo cabitaan maxaa saartay qaydaa saartay ogow waxbaa ku qayiday inay cabitaan yihiinaa ku qayiday maa ul mudlaq marka lagu magacaabi karo arrinkaa waayahay wa an laa yakuuna cala alcudwi wa an laa yakuuna wa inuusan ahaanin cala alcudwi xibinta la dhaqaayo maa yugayiru wax bedelay almaa-a biyaha wax bedelay wa inuusan noqon waalcilmu qofka wa inuu aqoon u leeyahay bifardiyatihi weyseqaadka inuu waajib yahay inuu aqoon u leeyahay laakiin hadduusan aqoon u lahayn weyseqaadkiiba inuu waajib yahay sababtoo ah qofka jaahilka ee wax makansanin niyadiisa ma ka goy kara arrinka qofka waxaa la dhahay soo maha waa inuu niyeysto biyahan ama weyseqaadkan a weyseqaadanihiisa inuu waajib kuu yahay qofku inuu niyeystaa soo maha laakiin qof jaahila weyse inay jirtaba ka seynin goormuu niyadiisa waxaas gelinayaa oo waajibaadka laiska rababa ee tahay qofka inuu wax niyeysto marka waxaa weeyaan qofka waa inuu aqoon u leeyahay weyse qaadka inuu waajib yahay wa an laa yactaqida shardi todobaad wa an laa yactaqida waa inuusan qofka caqiideynin uusan guntin qalbigiisa uusan ku guntin fardan fardi inuusan caqiideyn fardan waajib oo min furuudihi weyse qaadka waajibaadkiisa ka mid ah waa inuusan u caqiideysnayn sunnatan inay taha sunno tusaale ahaan anniya niyada xaggee kusoo marnay waajibaadkii weysada kusoo marnay soo maa hadduu qofkan iska dhaadhicii ka waran oo qalbigiisa uu ka yidhaahdaba weysaqaadka in la niyeyso ama niyada weysaqaadka la niyeysanayo waa sunno hadduu yidhahdo kawar weysadiis ma ansaxaysaa ma ansaxayso sababtoo ah shardi waxaa laga waayey oo ah inuusan caqiideynin waajib ka mid ah waajibaadka weysada inuusan sunno u caqiideysnayn saasaa la rabaa walmaa-u dahuuru iyo biyaha daahirkaa biyo daahir ah biyo oo daahir ah qofku inuu ku weyse qaato biyo najaasa haddaa ku weyse qaadata kabar yacni weyse qaadka la aqbali maayo wa dukuulu lwaqti iyo waqtigii inuu soo galo waqtigii inuu soo gala loo baahan yahy walmaa-u dahuuru iyo biyo daahira najaasaa ku baxayo sidoo kale wa dukuulu lwaqti iyo waqtigii inuu soo galo waqtigii salaada waa in la soo galo salaadaha waqtigooda waynu imaan doonaan idaa salaada duhur salaada casr salaada maqrib salaada cishaa salaada subax waqtigeeda awqaad salaa way imaan doonaan laakiin oo keli waxaa ogaataa weysaqaadka inuu waajibayo weysaqaadka inuu waajibayo markii uu soo galo yacni waqtigii uu soo galo waalmuwaalaatu iyo in la xiriiriyo weysaqaadka oo salaadaha in la xiriiriyo waa salaadii waqtiga aada dukanaysaa oo aa weyse qaadanaysaa sabab lidaa'imi alxadati ay liajli daa'imi alxadath dhacdo iyo xadath oo daa'imay darteed shardigan ugu dambeeyo wuxuu khuseeyaa istixaadada dhiiga oo dhiig furanka dhiiga furan uu khuseeyaa hadduu dhiig furan gabarta uu ku dhaco istixaadadu waxaa la yidhaahdaa horta waa xadad daa'ima si tusaale ahaan salas amal salaska yacni dhiig furin inuu gabadhan ku dhaco dhiiggeedii baa furmay aluu leeyahy joogsi ma leh dhiiggaas baa socda wana marka qaar uu joogsanayaa si tusaale ahaan salasul bowl salasul bowl ma la yaqaanaa ninka ragga ama waxaa kugu dhacay matalan tusaale ahaan kaadi kaadi furin kaadadaadii ma u celi kartiba iska soconaysaa kaadadaa ayadoo iska socota lay arkaysaa sidoo kale waxaa soo gelay salasul boolkii iyo istixaadadaa soo gelaya had gabadhan hadduu ku dhaco yacni hadduu ku dhaco dhiig furin dhiigyaa ku furmay waa inay xariirisaa marka waqtigii salaada waqtigii salaada markii lasoo gaaro ee salaada u istaagi rabto markaasi weys qaadanaysaa lama ogolo weysaqaadkaas inay dib dhigto lama ogolo markay weyse qaadato isla markii waa inay gashaa tusaale ahaan su-aalaa imaada culummadu waxay yidhahdeen haddii matalan tusaale ahaan wiilka salasulboolka ku dhacay ama kaadi furinka ku dhacay ama gabadha dhiig furinka ku dhacay ee salaada haday u istaagto ayadoo salaada ku jirta hadduu dhiiggaas yimaado kabaran ee sababtoo isma oga wixii waa iska socdaan leh maxaa la sameynayaa waxay leeyiin sideeda ku duganaysaa waxay yidhahdeen marka waa meesha laga keenay mahmaada meesha laga keenay wey salaad see kuu qabataa loo dugtaa salaad sida ee kuu qabataa loo dugtaa weyse la-aan ma la dugi karaa marmar qaar haa waa la dugi karaa goormee waa haddii yacni oo arrinkaas oo takalluf uu yimaado arrinkan tusaalahaan qofkan wuu xirxiran yahayba waa la xirxiray meeluu ku xirxiran yahay asigoo meel ku xirxiran waqtigii salaada lasoo gaaray weyse qaat waa loo diiday inuu weyse qaato sidiisuu u dukanaya siduu u dukanayaa see kuu qabata udugo haddaa aragti fartaada ka dukanaysaa waa ishaaraysaa salaada kuu banaanta marka waxaa weeyaan gabadha istaa lidaruura wey daruuraa keentay araggaas daruuro wadaruuratu tubiixu lmaxduuraat saasay yihahdaan shaaficiyadu daruurada iyo wax in isku dhibaatogeliyo waxay kuu banaynaysaa waxyaabihii lagaa mamnuucay waxyaabihii lagaa mamnuuc laakiin adigu waxaa waajib ku ah waqtigii salaada markaa u istaagaysid inaad weyse qaadatid isla markii aada dukatid markaasaa la rabaa in la weyse qaato waayah marka sheikha halkaa marka wuxuu ku faahfaahinayaa shuruuda weysaqaadka laiska rabo waxaa soo marnay furuud soo ma waajibaad markii la weyse qaadana waxyaabaha waajibaadka marka waa inay ku kala socdaa ku kala socnaadaan markii aa weyse qaadanayso waxa shardiyo lagaa rabo intaadan weyse qaadan ka hor waxa la imaanaya la yihahdaa waajibaadkana markaa weyse qaadanaysid weyse qaadka gudihiisa waajibaadka ugu dhacaya shuruudana waxay ku kala dugan yihiin shuruud lwudu iyo furuud lwudu maxay ku kala dugan yihin haddii lagu yihahdo waxay ku kala dugan yihin aa leedahay shuruudda weyse qaadka ka hor aa la imaanaysa intaadan weyse qaadan ka hor aa la imaanay maxaa la imaanaysaa kow inaad islaam tihid labo inaad wax kala sooci kartid saddex waa inaad ka nadiif noqoto xayd caado iyo nifaas sidoo kale waa inaad iska soo dhigtid waxa oo jirkaaga biyaha gaarsiinayo waxa diidayo sidoo kale waa inaysan ahaanin xibinta aad dhaqaysid wax biyaha bedelaya inaad aqoon u leedahay weyseqaadku inuu waajib yahay inaadan caqiidaysnayn waajib ka mid ah min waajibaati lwudu ka mid ah inaadan suno u caqiidaysnayn sidoo kale biyaha aa ku weyse qaadanaysa waa inuu ahaado biyo daahir najaaso uusan ahayn sidoo kale waqtiga salaada waa inuu soo galo iyo walmuwaalaatu lidaa'imi alxadad walmuwaalaatu in la xiriiriyo muxuu xiriirinayaa salaadii iyo weyseqaadku xiriirinaya isla markii uu weyseqaad u weyseqaad isla markii uu nudug hadduu dibdhigo ka waran hadduu dibdhigo waxaa la ogol yahay haddii daruuro ee keento waxyaaba daruur matalan salaan satrul coora cooraday qofku inuu sii asturanay taasoo kale lagu ogol yahay laakiin haddaysan xaaje ku kale aysan jirin waa inaa salaada iyo weyse isla xiriirisa waa inaadan dibdhigin qofka laakiin salasol boolka kaadi furinka aan qabin sidoo kale gabadha aan dhiig furinka aan qabin waxaa u banaan xoogaa inay dibdhigi karto markay weyse qaadato waqtigii salaada la jooga wili laakiin salaadii lama galin saasaa la rabaa wey faslun ay marka wuxuu yacni ku kala duwan yihiin waajibaadka weysada iyo shuruudda weysada waxay ku kala duwan yihiin shuruudda waxaa lala yimaadaa weysada ka hor qabla alwuduu weysada ka horaa shuruudda la imaanaysa waajibaadkana waa fi anaa fi athnaa'i alwuduu weyseqaadka dhexdiisa la imaanaysa marka waa la fahmi soo ma faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasaluyaa shuruud lwuduu weyseqaadka shuruudda laga rabo shuruud waxyaa inaa weyse qaadid weysadaada la ansaxo waxay kaaga xiran tahay casharaatun toban saas tobankan shay alawal midda koowaad alawal midka koowaad alislaamu qofku inuu islaam yahay haye maxaa ku baxaya alislaam islaam maxaa ku baxaya alkaafir gaalaa ku baxay dheh gaalaa ku baxay watamyiiz qofka inuu wax kala sooci karo aa loo baahanya maxaa ku baxaya qofaan waxba kala sooci karin sidoo kale wanaqaawu in laga nadiif noqdo can ilxaydi caadada gabadha waa inaysan caado u joogin sidoo kale wanifaas inuusan waa inaysan nifaas qabin gabadha dhiigga nifaaska iyo dhiigga caadada maxaa ku baxaya haddii gabadha caado ay qabto ama dhiig nifaas uu u joogo weysaqaatee lagama rabo sidoo kale wa camaa yamnacu iyo waxa diidaya xaggii wusuulalmaa-i biyihii inuu gaaro ila albasharati jirka biyaha aa ku weyse qaadanaysa maxaa laga rabaa jirkaaga inuu gaaro hadduusan wax haddii xibinta aad dhaqaysid dusheeda hadday saaranta waxaan biyaha dhan soo gaarayninba idin lama ogola wey wa an laa yakuuna wa inuusan ahaanin cala alcudwi xibinta la dhaqaayo maa shay wa inuusan ku dul sugnayn oo yugayiru bedelaya almaa-a biihi waalcilmu in aqoon loo leeyahay bifardiyatihi weyseqaadka inuu waajib yahay wa an laa yactaqidu wa inuusan qofka caqiidaysnayn fardan fardi iyo waajib ka mid ah min furuudihi weyseqaadka waajibaadkiisa ka mid ah wa inuusan u caqiidaysnayn sunnatan inay sunno tahay walmaa-u dahuuru iyo biyihii daahirka ahaa waxaa ku baxay biyo najaaso aha ku baxay wa dukuulu lwaqti iyo waqtigii inuu soo galo waqtigii salaada waa in la joogo markaa weyse qaadanaysa sidoo kale walmuwaalaatu iyo in la xiriiriyo weysadii iyo salaadii lidaa'imi alxadathi dhacdo fara badan oo soo diristay oo daa'imtay sababta ninkaa mar walbo salasulbool kaadadii baa ku furan kaadadii xilligii ka imaanaysa xilli kale ma kala ogaa isla markii kaadada soo baxay sidoo kale waxaa jira dhiig gabadha ku dhaco oo loo yaqaano dhiig istixaada salaadka joojimaya kaas way salaadaysaa wayna soomaysaa wy wax kastaa laga rabo sababtaa daruuraa keenta kaa kaa waa daruuro marka waa la fahmi soo maa walmuwaalaatu lidaa'im alxadid laba shay qusaysaa mid salasul bowl kaadi furiina ku dhacday kaadi furiin soo mataqaaniin qofkan kaadadii baa iskaga waa iska socotaa kaadadiisaba waqti ay ka imaanaysa waqti kalema kala ogaa kaasoo kale waxa weeyaan waqtiga oo waxaa loo baahan yahay markii uu dukan rabo inuu weyse qaato isla markiina uu inuu salliga kor tagaa uu istaago uu dugta waa asigoo sal salliga ku jiro oo dukanaya haddii kaadi ka imaada kabar wuu dukanaya qofka wuu sii wadanaya salaadiisa sababtoo ah yacni salaad say ku qabataa loo dugta soo maha saa loo dukanaya sababta daruura oo keenta qofkaan بسم الله الرحمن الرحيم فصل أي هذا كان فصل وحفصل يا نواقض الوضوء وأيه markii weyseqaad lasoo fahmay oo shuruudiisa lasoo fahmay sidoo kale waajibaadkiisa lasoo fahmay maxaa la iska rabaa in la barto maxaa weysada iga buriyo su-aal soo maa weysada maxaa kaa buriyo hadda halkan waa lasoo gaabiyay oo keliya afar shay aa lagu sheegi doonaa way kasii badan yihiin waxyaabo fara badan baa jira oo weysada buriya faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasal u yahay nawaaqid اlwuduu'i waxyaabaha weysada buriya arbacatu ashyaaءa afar shay wa weysada maxaa buriyo arbacatu ashyaa afar shay alأwalu midka koowaad alkhaariju waa midka ka soo baxaya min axadi sabiileyni labada wado mid ka mid ah wixii ka soo baxay alkhaariju waa waxa ka soo baxaya min axadi sabiileyni labada wada mid ka mid ah xaggii inuu wax ka soo baxo labada wada maxay kala yihiin min qubulin oo qubul ah oo dubir qubul waxaa la yihahdaa dekerka ama farjiga farjiga dhe farjiga ha noqdo farji dumareed ama ha noqdo farji rageed ha noqdo oo duburin ama xagga dambe waxa ka imaanayo ama saxaro ha ahaato ama ha noqdo hee saxaro asaa sheegi doonaba waa yahay faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasalu yahay nawaaqid اlwuduu'i waxyaabaha weysada buriya arbacatu ashyaa afar shay wey alأwal midka koowaad alkhaariju kii ka soo baxay min axadi sabiileyni labada wado mid ka mid a sabiileyn waa laba wado way labada wado mid ka mid ah xaggii min qubulin qubulka waa maxay waa farjiga wey ow duburin ama duburka waa xagga dambe riixun ha ahaado riixun maxaa lawada aaryo ow gayruhu ama aariyo waxaan ahayn waa xagga dambe waxaa ka soo baxo yacni aariyaha ka soo baxayso sidoo kale waxaa ka soo baxaya saxaradii soo maa saxaro iyo aari wixii ka soo baxaba sidoo kale kaadidii najaaso ayadana waxa waye weysada way kaa buraysaa inta soo baxa ila almaniya sidoo kale waxaa ka soo baxaya xagga dambe waxaa ka soo baxaya aariyo iyo saxaro soo maa xagga horena maxaa ka soo baxaya farjigii waxaa ka soo baxayo kaadidii sidoo kale maxaa ka soo baxayo madidii waxaa ka soo baxayo wadidii aa ka soo baxayso sidoo kale waxaa ka soo baxay hee caadaa ka soo baxayso nifaasaa ka soo baxay wilaadaa ka soo baxay soo maa hadday gabar tahay ila almaniya ilaa markii laga reebo manida waxyaaba weysada buriya yacni oo ka soo baxa xagga dambe ama xagga hore ila almaniya ilaa markii laga reebo manida markii laga reebo meeshaan sheikha wuxuu ka reebay manidii buu ka reebay sababto a manidu weysaqaad kelii lagaa maro maxaa lagaa rabaa qabeesaa waajibku ah wey inaad soo qubaysta dee mani imaado wey qabeesaa waajibku ah cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyay inuu yidhi ama almaniyu fa huwa aladii minhu lguslu waay manidu sababto a manida hee waa midka uu ka ahaanay qabeys kan qabeys waay qabeesaa waajibku ah sidoo kale caadadii nifaaskii qabeesa waajib ah wey athaani naaqidka labaad ee buriya weysada buriya zawaalulcaqli caqligii inuu zuulo oo caqligii inuu baaba-o muxuu ku baaba-ayaa binowmin ay bisababi noomin hurdo darteed caqligii ku zuula oo gayrihi ama wix la mid ah caqligii dhan wuxuu ku zuulay hurdo qofku wuu hurday markii uu hurdo caqligiisna waa tagay sooma sidoo kale ow junna ama qofkii wuu waashay matalan salaan caqligiisi waa eber hurguf waa oo gayrihii soo gala macnaha iyo wixii la mid ah ilaa nawma qaacidin mumakinin maqcadatahu min alardi kanaa laga soo reebaa zawaalu lcaqli naaqidka labaad wax buriya oo weysada buriya waa caqligii inuu zuul muxuu ku zuulayaa binowmin hurdo oo gayrihi ama wixii la mid ah saalaan qofku inuu waasho inuu miir daboolmo sidoo kale ilaa nawma qaacidin ilaa mid fadhiyo hurdadiisa mooyaane ilaa mid fadhiyo hurdadiisa maahane oo mumakinin makansaday maqcadatahu booska uu ku fadhiyo min alardi dhulka makansaday matalan saalaan qofkan wuu fadhiyaa asuu fadhiyo oo hurda matalan saalaan safki salaadu ku jiraa wili wa- waxaa la marayaa matalan bayna aladaani waaliqaama aadaanka iyo aqinkii aa la maraa safkii buu fadhiyaa soo fadhi safkii uu fadhiyey buu hurday asoo fadhiyo hurday wuu hurday een, meesha uu ku fadhiyina way u sugan tahay duburkiisu wuu sugan yahay meesha uu fadhiyo dhulkuu ku sugan yahay ma jiifa maxaa la leeyahay marka ninkaa weysada ma kaburaysaa mayay leeyihin weysada kaburmaysa sidaba weysada horta eh, yacni hurdada weyse ma buris laakiin maxaa buriya madanat lxadath ay leeyihin culimmadu madanat lxadath waa xadath in la maleeyo lacalla amay wax kaa yimaadeen oo qofka isleed amay wax kaa yimaadeen waxaa u malaynayaa inay aariye iyo imaade saasoo usoo weyse qaadanaya laakiin yacni hurdada weysada ma buriso saasay leeyihin culimmada athani naaqidka labaad zawaalu lcaqli caqli inuu zuulo binowmin hurdo oo gayrihi ama wixii ama wixii lamid ah hurdo iyo wixii lamid ah ilaa nooma qaacidin ilaa mid fadhi hurdadiisa mooyaane oo mumakini makansaday maqcadatahu fadhigiisa min alardi dhulka xaggiisa inuu si fiican oo xagga dambe oo dhulka u dhigtaa loo baahan waayahay culimo qaara waxay yidhaahdeen qofku matalan saalaa hadduu qalqaliir yahay yacni bero isku celiya malagaa kaas waa sugiis qaadanaya hadduu fadhiya xataa uu fadhigu laakiin qofku hadduu yahay qof cayilan oo buuran hadduu yahay xaggiisa dambe si fiican dhulku u dhigi karaa soo maha waxba kama imaanayo laakiin kan oo qalqaliirka waxaa laga yaabaa inay dhulka meelo qaar ka hoos baxaan saa la ajligeed aariyadii ee timaado saas ilayi culimo qaar كلي وان واسك اجتهاد الثالث الناقد كاستحاد التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين شرط استحاد التقاء بشرتي رجل نن إيو وامرأة ناك نن إي نن نن إي ناك بشرديس إي جركي جركو وإنو كلما kabiirayni oo waaweyn ajnabiyeyni haddana ajnebi kala ajnebi kala maxaa la wadaa inay isguursan karaan masalan inay isguursan karaan waa ajnebi laakiin haddaadan isguursan karin hooyadaa ajnebi miya kaa tahay kaama aha walaasha ajnebi miya kaa tahay maya laakiin wixii aa guursan kartiba oo midlansa waxba aan isku ahayn saalaan waxaa jirta marmar qaar waxaa jirto een, in adeertaa oo kale gabar adeerkaa dhalay soo isma guursan kartiin ajnebiya kaa tahay laakiin maxay samaynayaan dadka safar u ka imaanaya gabartii in adeerkeedu hab siinaya wuxuu walaashee waa waxba udhigays arrinkaas qalad wey marka iltiqaa'u basharatay rajulin wa mra'atin naaqidka saddexaadee wax buriya cinda shaaficiya waa waa inay kulmaan basharatay basharatay waa laba jir waa laba jir oo rajulin wa mra'atin ah nin iyo naag gacantooda ama jirka inay istaabato kabiirayni haddana waaweyn ajnabiyeyni haddana ajnebi kala ah waa inay istaabtaan haddii gabar korkeeda aad taabatid ayadoo ah dembi way kala duwan yihiin dembi miya iyo weysada muburiya waa dembi weyn nebiga sal allahu alayh wasalam muxuu leeyahay wuxuu yidhi qofka in musbaar madaxa laga suro ayaa la rabaa inay ugu darnaato inuu taabto habeenii jirkeeda marka ma banaano weeye dumarka ajnabiga korkooda inaad taabato sidoo kale culimmada shaaficiyada waxay qabaan oo fuqahada shaaficiyada waxay qabaan inay burinayso in haddii gabar la taabto ow laamasumu nisaa ay delisanayaan ow laamasumu nisaa ama dumarka aad taabataan laakiin culimmada qaar sida madhabulxanaabila ma qabaan dumarka ajnabiga haddaad taabatid inay weysada kaa buriyeyso ma qabaan culimo qaar aan qabin waa un waa iska ijtihaad ow laamasumu nisaa laba saxaabi iskhilaaftay aawgeed lafdiga oo lamasum nisaa ay ku kala dugnaadeen shaaficiyadu waxay daliiseen cabdullaahi bni cumar wuxuu ku fasiray oo lamasum nisaa ama dumarka aad taabataan weysada way buraysaa cabdullaahi bnu cabaas xabru hadihi lumma ummaddan caalimkoodan waxay ku wuxuu ku tilmaamay ow lamasum nisaa ow ow jamactu ow laa jamactum nisaa ama haddii aad jimaacdaan dumarka aa u galmootaan marka taabashadii aa meesha kasoo baxayso aa ka baxayso koley khilaafaa ka taagan laakiin madhabu shaaficiya waa haddii gabar haddaad taabato adigoo weyse qaba weysadaada inay kaa burayso min gayri xaa'ilin ay ku darayaan athaalithu naaqidka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin wa mra'atin inuu kulmo basharatay rajulin wa mra'atin naag iyo nin jirkooda oo inuu kulmo kabiirayni waaweyn ajnabiyeyni haddana ajnebi kale ah min gayri xaa'ilin ayadoosan saarnayn xaa'il iyo wax kala celinaya oo kala teeday tusaale ahaan waxay ku leeyihiin haddii maro maro hadduu saan dhaho oo jirkeeda oo taabto caadi waay laakiin jirka sidiisa haddii ay ta- uu taabsiiye ninkan ala weysada waa ka buraysaa labada way ka buraysaa wey araabicu naaqidka afaraadee weysada buriya masuqbu lilaadamiyi ow xalqati duburihi bibadni raaxati ow buduuni اlasaabici waa naaqidka afaraad oo ka mid ah min nawaaqid lwudu waa midka ugu dambeeya ee weysada burinaya waa masu qubuli اlaadamiyi in la taabto qubul iyo deker aadami nin dekerkiisaa taabata haddii aad taabato ow xalqati duburihi ama xagga dambe wareegiisa qofkan taabtay maxaa le xagguu ku taabanayaa bibadni raaxati calaa cashiu ku taabanaya ow buduuni اlasaabici ama faraha calooshooda ku taabta halkaanu ku taabanaya matalan saalan ama ha ahaado farjigaada dekerkaaga ha ahaado ama ha noqdo farji islaameede ama gabar ha noqoto ama nin ha noqdo haddaad taabatid weysadaad bay buraysaa sidoo kale xalqatu duburi xalqa duburi maxaa la wadaa makaanka saxarada ee kasoo baxayso wareegiisa hadduu qof ama wareegiisa ahaado ama wareeg islaamed ha ahaado haddii uu taabto maxaa laleeyahy weysada hee way buraysaa nebiga sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay man masa dakarahu falyatawada qofkii taabta dakerkiisa qofkii taabta falyatawada habaysa qaato saasuu yihi nebi sal alay wasalam sidoo kale wuxuu yihi nebi sal alay wasalam idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi laysa duunaha xijaab walaa satrun faqad wajaba calayhi lwuduu hadduu qofka hadduu taabto afdaa waxaa la wadaa idaa afada hadduu taabto macnaa idaa masawi hadduu taabto axadukum axadkiina biyadihi gacantiisa uu ku taabto ilaa farjihi farjigiisa laysa duunahaa xija laysa duunahaa farjigiisa asigoon dul saarnayn xijaabun wax kala teeda oo jirkii iyo jirka gacantiisa iyo jirka dekerka wax kala teeda hadduusan aalin walaa satrun iyo wax astura hadduusan dul saarnayn faqad wajaba calayhi lwuduu waxaa ku waajibaya weysaqaadaa ku waajibaya marka haddii aad taabatid qubulil aadami ama kaaga ha ahaado ama mid kale ha ahaado koley deker kaaga ama deker kale haddaad taabatid ama farji ha ahaado bibadni raaxa bibadni raaxa calaa casha laga wadaa calaa casha halkan oo ku taabta gacanta meesha wax lagu cunaya calaa casheeda qofka oo ku taabto ow buduuni اlasaabici ama faraha calooshooda oo ku taabto maxaa laleeyahy faqad wajaba calayhi اlwuduu waxaa ku waajibaya weysaqaad baa ku waajibaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin